maasha allah waad baan ugu faraxsanahay caawa daljir inaan imaado waxay salka ku haysaa wax badan oo oday reer u weyni wuxuu suu waxu ogyahay waxuma sheegaa layii wax badan oo deegaanka si ka ah oo ka ba'san oo aan qarinayay baan rabaa caawa inaan sheego waxaa ka mid ah oo waxaa magaalada ka socda sanad iyo bar muddo ah barnaamij la dhaho taakulo laakiin canshuur dadban ah arintaasaan waxaan rabaa inaan dadka reer oo galmudug ama reer caawadu ah aan la qaybsado waxaan rabaa marka inaan u sheego xaqiiqdooda barnaamijka isaga ah waa la casriyeeyey waxaa loo bixiyey magac uusan lahayn oo ah barnaamijka taakulo ma ahan barnaamijku barnaamij taakulo waa barnaamij injo oo ah oo tiin oo isdhaarsaday oo lugaha isku xirtay oo saaxiiba ah oo qaarba meel ka soo jeedo ay ka shaqeeyaan oy diidaan doorkiisii iyo sharaftiisii oo uu mudnaa inay mariyaan oo inay ka xisaabtamaan diideen oo inay dadkii loogu talagalay siiyaan diideen oo in lagala shaqeeye diideen oo in oo lala ogaado ay diideen oo haddaabad dhahdid barnaamijkan iyo lacagtan iyo hantidan sanad iyo bar deegaanka laga qaadayo ma waxbarashadan wax ugu qabateen ma qashinkaa lagu guray ma amnigaa wax looga qabtaa waaba lagu caadahayaao waa lagula dirirahayaa marka barnaamijkaas ayaan waxaan rabaa inaan dadka la ogaado reecaabudwaq anoo dhammaan salaamaya barnaamijkaasi barnaamij intii bulshada looga faa'iideysan jiray karay looga faa'iideystay weeye intaan ka ogahay baabuur baa laga gatay intaan ka ogahay xaasas baa laga guursaday intaan ka ogahay guryaa laga dhistay intaan siyaasad ahaan ka ogahay siyaasad kambeyn oo laba kun iyo labaatanka kambeyn aha looga jiraa waxaan oran lahaa dadka reer caabudwaaq barnaamijkaasi waa wax fiican waa waxayna anfaca waa waxaa dantiinna waana hantidiinnii laakiin doorka uu yahay iyo meesha uu xaqa u leeyahay ha marto yaad wiilkaaga ka qaad oo wiil kale ha ku noolaado yaysan ku bixin intaasaan barnaamijkan caawa inaan ka sheego yaan deegaanka u imid anuu waxaan ka mid ahaa dadka tiimka ah oo taakulo yaan ka mid ahaan jiray wax badan baan waxaan iskaga hornimid war lacagtan halkee ku wadnaa war lacagtan maahan halkee noogu baxdaa yaan siinaa intee dhan tahay dowladda federaalkaahi wax ma nagu kabtaa dadka deegaanka u dhashay oo diyaasbarada ahi waxay noo keenaan meeqa waxbaba waa la diiday ganacsatada deegaankan u yeeray lacagtaani ayada oo saddex wajahadood leh oo midu deegaanka tahay oo midu dowladda dhexa tahay oo midu dadka deegaanka ka soo jeeda oo diyaasbarada tahay meel ay inkugu baxda maleh iska joojiya haddii kale dad aad og tihiin meeshay wax ku bixinahayaan oo idinla wadaaga qoontadeeda u samaystaan yidhi waxaa la yidhi waxbaa noo bilowdade naga daa wixii wax cunahayaa ha cuneene oo naga daa naga aamus adigu bal nimankaasu markay dhergaan midhaa ayagaa oo tiimkaahi oo lugaha isku xirtay ayagaa iswaansane maadaama aan xoogaa amniga helay oo nabad sugudu joogto oo milatari joogo oo boolis joogo taakuladaas iyo intay sabab u noqoto ciidanku naga kala furane raggii ganacsatada ahaabaa igu yidhi oo deegaan ka soo jeeday adigu wax kastaba ha cuneen faraha ka qaad baa laygu waxaa jirtay laba kun iyo laba iyo tobankii maamulkii axmed jaamac dhirif ciidamo boqola oo militariya oo xamar ka yimid iyo toddobaatan boolis ahan deegaanka ka biili jirna mushaarkooda iyo raashinkooda iyo caafimaadkooda iyo weliba gaadiid aan ka gadnay intaasoo dhan hadalla kama jiri jirin hadda waxa weeyaan booliskiibaa cabanaya oo le olyo ma haysanno nabad sugudiibaa cabanaysa oo le wiilbaa isbitaal yaalla oo waxaanu kala soo baxna aan weynay ciidankii waa cabanayaa wax laga siiyo oo saxiixi ma jirto deegaanka lacagta ka soo baxdaana waxay gaadhaa wax taakulaa ma ahane wax mushaarah xataa ciidamada u dhoweyn kadhaa wax haddii laysla ogyahay ceeb ma keenaan waryaha kuu sheegi mahaya lacagta bishaan soo xarootay ama dowlad ha ka timaado ama diyaasbara ha ka timaado ama deegaanka ha ka soo baxdee ayaa waxay noqotay wac mucjisaa waxaa mucjiso noqday baabuurkan taayir baa ka banjarada taayir u gada iyo lacag lama arkay orday iska tay wixiiba meelay ku socoto waa garan weynay ilaa iyo xogta anugu aan hayo oon horay kuula wadaagay oo ah in baabuur laga gaday xogahaas anugu aan ogahay maahane wax deegaanku ka ogyahay male deegaankuna mar waxay iska jeclaadeen inta amni daradii ka badatay oo korka ka bukoodeen iyo waxay u qabaan booliskan iyo nabad sugiddan magaalada dhex yaacayso lacagta taakulo inay ku shaqaynayaan laakiin maaha lacagta taakulo waxay ku shaqaynayaan waxay ku shaqaynayaan mushaarkooda deyn iyo gacmo kale ooy helaan oo saraakiishooda u shaxaato wax taakulaha oo ay ku shaqeeyaan maleh hadday hadda ku shaqeeyaanna boqolkiiba labaatan baa lagu firdhiyaa lagu sumaynayo boqolkiiba labaatan siddeetanka kalena waa reemagaalnimo waxaan kula talin lahaa lacagtaasi intay bixi kadhay waa baxday shan iyo toban bilood lix iyo toban bilood bay socotay godkay ku socotay god ka fiicanna hadda kadib geli mayso in la aruuriyaan raalli la ahi laakiin waxaa la rabaa dad saxa oo lala xisaabtami karo oo dabeecad oo asal u ah oo jajabnaan asal u ah oo xog ogaalnimo asal u ah oo dadku waxaan dadku inuu leeyahay og in macnaha loo haddii alla ku idmaayo loo diyaariyo oo ganacsatada odayaasha mutacalimiinta macallimiinta iskoolada ardada hooyooyinka laakiin tiimkan aan ka dhawaaqayo in aysan lacag dambe deegaanka ka qaadin ayaan ku baraarujinayaa bulshada reer caabudo raadiyo daljir waa mahadsantihiin runtii sida uu u sheegay xildhibaanku weeye waxaan rabaa inaan wax yar caddeeyo barnaamijkan taakulo haddaan rabo waxyar inaan brief gareeyo waa barnaamij loogu talagalay in deegaanka horumarkiisa lagaga shaqeeyo sida amniga iyo nadaafadda iyo bilic soo celinta iyo mataqaanaa deegaanka adigu horumarkiisa marka bulshada reer caabud waaqna runtii waa ku mahadsan yihiin intii bixisay barnaamijkaas oo iyagoo u baahan in deegaankoodu uu amni noqdo horumar helo uu deegaamada kale mataqaanaa la mid noqdo sidaa darteed waxaa xoogaa nasiib dara ah barnaamijkan taakulo shacab reer caawdwaaq baa ku deeqay waa hantidoodii dhiigoodii waaye iyagaa mataqaanaa waxay ugu talagaleen in dib maaragtay loogu soo celiyo ay ka mid noqdaan haddii barnaamijkan marka uu musuq maasuq galo oo uu mataqaanaa dad gaar ah jeebkooda ku dhaco runtii waa nasiib daro waxaan leenahay haddii ay jirto gudi guddigu barnaamijkaas uu ku dhaqaaqo waxaan leenahay nimayo ka waantooma hantidan hanti dad masaakiina laga soo ururiyey waaye barnaamijkana dib ha loo saxo ciidamada iyo dadka howladeennada shaqaynayana wixii loogu talagalay in maaragtay meelo gaala ay maraan runtii wax aan mataqaanaa aan kasoo horjeedno waaye waxaan midaan maanta u nimi caawa u nimi radio daljir runtii waxaan kula talin lahaa raggaas waxaan dhihi lahaa nimayahow maadaama hantidu hanti shacabka reer caabudwaaq ay tahay ujeeddada loo bixinayana ay tahay in horumarkooda iyo amnigooda ay ku bixiyaan waxaan dhihi lahaa in maaragtay cabashooyinka shacabka ka yimaada maadaama iyaga hantidii ay bixinayaan haddana cabashada ay bixiyaan cabashada xaggooda ka timaado in laga qanciyo meesha hantidan aado iyo sida ay u baxdo iyo inay ciidamada xasilinta ima nabad sugidda ima booliska ay gaartana dadka loo iftiimiyo oo loo xaqiijiyo shacabka reer caabudwaaq guud ahaan waxaan u soo jeedin lahaa runtii waa ku mahadsantihiin isku duubnida iyo amniga aad deegaanka ka qabateen runtii caabudwaaq laba sano ka hor waxay ahayd meel dalqalata runtii la dhihi karo oo walaalo soomaaliyeed dhalinteeni ay ku baaba'day maalin walba wiil lagu dilo maanta runtii waxaad moodaa inaan ka soo kabanay arrintaas magaaladu ay tahay amni qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed iyo midka deegaankaba oo magaalada ku mari karo nabad sidaa darteed waxaan dhihi lahaa amniga in la xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo walaaltinimada loona turo dadka masaakiinta ah oo duruufaysan oo baahan oo deegaanka ina kula sugan oo dariska ah laga warhayo ciddii xoolo haysa ima hanti haysana ay ku caawiso amnigana mataqaanaa qof kasta oo deegaanka joogo si gaara iskaga xilsaaro